galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinka imaanaysa washington dhegeystayaal waa sabti bisha agost ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo burkina v o e somaaliya com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabtii wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan bada aad ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal idaacaddana galabtii wararka v o e waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta warbixin ka dhagaystay qaybo ka mid a ciidamada amniga sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka ambaliyada iyo heesaha barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale markaroos ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo wakaaladda wararka e f b ayaa sheegtay in ruushka uu ku soo rogayo mamnuucad soo gelitaan dalkaasi ah lixdan iyo laba muwaadin oo u dhashay kanada oo ay ku jiraan saraakiisha dowladda taasi oo ah tallaabo argoosiya wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa bayaan ay soo saarta ku sheegtay in liiska ay ku jiraan tirooyin lagu yaqaan dhaqdhaqaaqyada xaasidnimada leh ee ay wadaan dagaalka ka dhanka ah ruushka iyo qiyamka iyaga soo jireenka ah moscow ayaa waxa ay sheegtay in mamnuucistani ay tahay mid ay kaga aar gudanayso cunuqabateynta kanada ay ku soo rogtay shakhsiyaad ruusha oo ay ku jiraan suxufiyiin iyo madaxa kiniisadda ortodokska ee ruushka badari kril bilihii juun iyo julaay ruushka ayaa sidoo kaleeto ku eedeeyey xukuumadda ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau in ujeedadeedu ay tahay inay aflagaadiiso ma aha oo keliya dadka caalamiga iyo kuwa qarashada badan ee ruushka laakiin sidoo kaleeto kuwa aaminsan ortodokska adduunka oo dhan oo ay ku jirto kanada wakaaladda wararka ee f b ayaa ku warartay in uu dhaqangeliyo toddobaadka soo socda qorshe midowda yurub ee lagu dhimayo isticmaalka gaaska iyo ka gacansiinta jarmalka ah in uu ka baxo ku tiirsanaanta gaaska ruushka sida ay sheegtay madaxtooyada ururka midowda yurub dowladda senegaal ayaa heshiis nabadeed waxa ay la seexatay fallaagada gooni ugoosadka ah ee ka soo horjeeda ee gobolka koonfurta ee casames kaasi oo loogu talagalay looguna gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda madaxweynaha senegal makisal ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiska kaasi oo ay ku kala seexdeen geni bisaw mas-uuliyiinta dowladda iyo guddiga kumeel gaarka ah ee garabyada siyaasadda iyo dagaalka ee dhaqdhaqaaqa ciidamada dimuqraadiga ee gobolka casiminis oo ku baaqaya in hubka la dhigo warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad nagala socotaanna waa washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay xarunta ciidamada booliiska looga taliyo waxaana uu sheegay inay muhiim tahay ansixinta xeerka la dagaalanka argixisada madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay ciidanka booliiska gaar ahaana xaaladda amniga xilli shalayto magaalada uu ka dhacay qarax wariyahena v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
xilli maalintii shalay gudaha magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax lagu soo rara mootobajaaj ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud saaka wuxuu tagay xarunta taliska ciidanka booliska soomaaliyeed soo warbixin la xiriirta amniga kaga dhegaysta ciidanka booliska madaxweynaha ayaa saaka xilli hore taga taliska looga arrimiyo ciidanka booliska wuxuuna halkaasi warbixino uga dhegaysta hogaanka sare ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka booliska ayaa soo bandhigay shaxda shaqa maalmeedka ay qabtaan iyagoo warbixin ka siiya madaxweynaha hanaanka uu ku shaqeeyo ciidanka booliska gacanta ku haya arrinta amniga madaxweynaha ayaa soo u sheegay in xilligan ay maanka ku hayaan ahmiyadday leedahay la dagaalanka al-shabaab oo khusay in dowladiisu ay ka go-an tahay in dagaal ay la galaan al-shabaab sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa ka dalbay hogaanka ciidanka booliska inay la yimaadaan waayogelinta bulshada wuxuuna xusay in baahi weyn loo qabo in la meel mariyo sharciga la dagaalanka argagixisada iyo qawaaniinta kale la xiriirta sugidda ammaanka dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in baahi loo qabo in xarumaha booliiska la geeyo haween u tababaran ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta kuwaasoo tacdiya loo geysto madaxweynaha ayaa xusay in xarumaha booliiska muhiim ay tahay in lagu soo kordhiyo haween si gaara ugu tababaran ilaalinta xuquuqda dumarka iyo caruurta taasoo xusay inay kamid tahay meelaha sida weyn ahmiyadda in loo siiyay tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laga soo xigta dhowr jeera hore in xilligan ahmiyad gaar ay siin doonaan la dagaalanka al-shabaab dhowaan ayayna ahayd markii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku guda jiray kulamo dadweyne isna uu sheegay in si gaari ahmed u siin doonaan la dagaalanka al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa xilligan waxyaabaha waaweyn ee ku horgudboon waxaa ka mid ah arrinta amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga ah iyo xaqiijinta cadaaladda xukuumadda magacaaban ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa berita hortegi doonta xildhibaanada golaha shacabka si ay u weydiisato codka kalsoonida xildhibaanada golaha ayaa loo dira fariin lagu wargeli inay soo xaadiraan fadhi guud kaasoo codka kalsoonida ay ku weydiisanayso xukuumadda magacaaban si weyn ayaa isha loogu hayaa fadhiga beriteed la xiriira codsiinta xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre taasoo la xiriirta in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadda magacaaban cabdulqaadir okey v o a muqdisho
in ka badan soddon xaafadood oo ka tirsan xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhardhaab ayaa waxaa ka jira xaalad biyo la-aaneed oo saameyn ku yeelatay nolosha in ka badan afar kun oo qoys oo ku nool xeradaasi wariyaha v o da uga soo warrama xeradaasi cabdisalaan axmed ayaa warbixintan goodhow noo soo diray
xerada dhigaxley ee kaamka dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti ka badan boqol iyo soddon kun oo u badan soomaali ka soo carartay colaadaha aan dhammaadka lahayn iyo abaaraha musalsalka ah ee ka jira geyiga soomaalida inkastoo qaxootigu ay helaan adeegyo samafal ah ay bixiyaan haydaha gargaarka haddana waxaa jira biyo la-aan si weyn u saamaysay guud ahaan qaxootiga ku nool saddexda xero waxaana xilligan biila-aan baahsan ay ka jirtaa soddon xaafadood oo ku yaala xerada dhagaxley iyadoo xaafadahaasina ay ku nool yihiin in ka badan afar kun oo qoys kuwaas oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay aysan biyaha u soo dhicin tubooyinkii ay u fayli jireen taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qoysaskan qaxootiga ah waxaana waddooyinka xerada lagu arkayaa carruur iyo haween lugaha ku riixayo caagado labaatan qaad ah oo ay biyaha uga soo dhaamiyeen goobo ka fog halka ay ku nool yihiin halka qaxootiga qaarkiisna ay karaysteen kareetooyin iyo tagaasi si ay u helaan biyo ay cabbaan iyadoo xerada ay ku nool yihiin kuwo badan oo aan haysan lacago ay biyaha ku iibsadaan ama ay ku doontaan iyo gaarigacannada biyaha lagu dhaansado cabdinuur cumar oo degan blogga hajnayn dhagaxley walaalow aad baa loo dhibaataysanya wallaahi maanta ku saddex mi ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxaa lihi jira tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato malaha maxaa lihi jira waan oomanahay aad baan u oomanahay anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax loogu kariyaba la waaya wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax loogu kariyo in la waayo nadaafad iyada warkeedaba dhaafba wax nadaafad oo jirtaba malahaba meel wax wax cunta lagu kariya la waayo nadaafad warkeeda maba jiraba qabays baanan jirin maxaa lihi jira xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay marka waxaan codsanaynaa maxaa lihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxaa lihi jiray nagula soo gaaro oo maxaa lihi jiray aanu biyo ku helno si alla sida biyo ay noogu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno lakin waxaan malaha afar iyo toban sano ayaan qaxootigan joogaan weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno nadaafadii maxaa lihi jiray cuntadii ciyaalkii wixii wax loogu karin lahaa cibaadadii wixii oo dhanba waa naga taagan yihiin marka insha allahu tacaala saasaan codsanaynaa wash maanta baaqahay saddex bari biyona waa soo dhicin aad baa loo oomaya dadka saddex maalin waa lagu oomaya tabadan lama soo dhicin saasaa jirto waxaan rabnaa ilaah hadduu yahay inaan no biyan loo soo sidaadilayan waa oomana aad dhib qabna ugu dhib qabna waa kuwaan jirgaan baa ka baxa hadda waa arkirtin haddaan maadin ka xataa arkaysin dadka qaarkood ilaa isi ilaa deegaanka loo kala caaray balka hoosta laga soo dhaamsanaya biyaha saasa jirto waa tahay haddii biyo la-aantaan dhowr maalin sii socoto xaalkiini ka warrama xaalka dee waa usixmaan sooma haddii bilaan dhacda mesh maxaa yaalo biyan baan lagu nooli sooma af lacaab lagu cabiya iyo musqul lagu qayo- lagu weysiya lagu qaweysiya waa bulsho waxaa ugu daran biyo maaha raashinka xataa yaa yaa waxaa noqon lahaa caano hadda la waayo laakiin biyo aad u daran tahay ayada bishan waxaan qabsanaa inay biyo noo soo daayan noo soo daayan aad iyo aad u amana qodsa ona weli anaga baclin qaar qaaraan hajinan aniga cali sacabdiga ilaa lay dhahaa Ee, wiig dhan biyo horta ma helin gaarigacanna ma qabi kareetana ma qabi xoogna ma haayo lixdan jir baan ahay xoogna ma haayo qabaysna ma haayo Ee, ee, xalay hataa ma nacashayn maanta quraac laguma darin biyo hataa waa ku diinsanna hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inayna soo waa qaban tahay biyaha halkee baad u doonayseen waxaa u doonaynaa m- ee, deegaanka loo doonaay waan soo dildillaynaynaa gaaragacan ma qaba Ga- ee, ma- la- giraangiriiskaan soo dildillayna waan soo dildillaynaa waan maxogaana ka go'oy maxay ahayd hay-adaha haddii maaragta ayna soo qa- garab qabanno ayna soo gargaarin waa dhammaanay ogoodo biyo la-aanta ka jirta xerada ayaa dadka qaar waxay u arkaan inay qayb ka tahay ceelasha oo inta badan ku shaqeeya soolarka cadceedda loo adeegsado iyadoo bulshada xeradana ay dulsaar ku yihiin qaxooti cusub iyo xoolo dhaqato ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka sida v o eeda uu sheegay cabduuli cabdulaahi maxamed oo ka mid a bulshada qaxootiga ah ah cabdisalaanow een, aniga waxaa la yidhahdaa cabdiweli cabdulaahi maxamed een, ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley een, annaga biyo la-aan baahsan baan nahay so ah, bilihii u dambeeyna qaxooti badan oo abaara ah oo ka imaaday geda oo ka imaaday jubbada hoose jubbada dhexe kuwa deegaanku abaaraha ka imaaday marka wallaahi cabdisalaanow meeshaan dhibaato xoog lahaa ka jirto marka xaqiiqda kuu sheega annaga qaxootigana waan dhibaysan nahay teeda kale waxaa waaye annaga Een, deegaanka ayaan biyo u doonanaa maalintii waxaa waaye baabuurka taxiga wuxuu kugu soo qaadaya ugu yaraan ilaa afar doolar markaa calaacasho ayaa saddex doolar lagaa qaadaya meesha waa ku rafaadsannahay taas oo micnaha aan hay-adaha dhibka la qaybsanan meesha oy soo gashay xagaa a- soolare ay yaalaan oo biyihii aanan matoor ahayn oo shidaalna ahayn taas kadib waxaa meesha ka jiro waxaa waaye biyihii ayadoo muxuaha cariiri galeen oo meeshani uu ninkii tilaabo rogahayaba lacag lagugu soo qaadayo reerkii ugu yaraan waa qoysas fara badan laba caag iyo saddex caag iyo waxba uma tarayso ilaa iyo toban caag labaatan caag aa waagi hore iska qaadan jirnay ma jirta hadda wixii caqabada xoog lahaa imaaday meeshaan walaa cabsanaana waxyaalo badan baa ka jiraniyo dhinaca kale biyo la-aanta ka jirta xerada dhagaxley ayaa waayowjooga qaxootiga ah waxay ku tilmaameen mid aan horay u soo marin xeryaha maadaama si guud ay u saamaysay inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay xerada tan cabdisalaan waa cabdiraxmaan gurxaan la yidhaahdaa soddon sanaan meeshan degannahay yala-aan saan u baahsan welin lama aanay soo marin waxaa waaye xeradii oo soolarki muxuu ah matooradii soolar laga dhigay dad badan oo kusoo jabo zaa'id oo deegaanka ka mid ah hadda ma jiro dhowr iyo toban beri ayaa biyola'aan la yahay baloog baloog biyo u raadsanayna male waa kulli baloogyadii waa isku mid mid ka- midba midka kalu ka cabaadihaya deegaanka biyo loo raadsadaa deegaankan wuxuu noqday lacag dad aan heli karinaa jira lacagtii afartii jiirgaan laba boqol oo shilinaa lagu raadsanhay oo ba- tagsiga uu kuu qaadhay ma sidaa daraaddeed waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan baahsan oo qaxootiyaha ka jirto saddexda xeraba waa laga cabaadhay biyo marka arrintaasaan aan ka cabanayna haddiina qaxootiyaha nahay oo soddon sano meeshan degaan weli tan oo kalena nama soo marin ugu dambayntiina howlwadeenka ku shaqada leh biyaha xerada ayaa sababta biyo la-aantan ku sheegay cillad ku timid mid ka mida matoorada biyaha siin jiray qaxootiga cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan ukrain oo ay ku jiraan danjirayaasha britain iyo maraykanka ayaa ururka amnesty international ku cambaarayay warbixin u daabacay oo uu ku eedeeyey ciidamada ukrain inay khatar gelinayaan dadka rayadka ah madaxweynaha ukrain ayaa isaguna warbixintaasi si weyn uga soo horjeestay warbixin ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
warbixintan ayaa ku eedeysay ciidamada ukrain inay khatar geliyaan dadka rayidka ah iyaga oo ku sugnaada goobaha dadka shacabka ahi degan yihiin warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay inaanay ciidamadu ka soo dagaalamin dugsiyada wax lagu barto ee aan markaas ardayda ku sugnayn iyo xaafadaha dadku degan yihiin tan oo keeni karta inay ciidamada ruushku beegsadaan oo dad shacab ahi ku waxyeeloobaan oo hubka laysku adeegsanayo dadka ka biyadiiday warbixintan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta qoraalka sameeya aanay sameyn baaritaan saxa waxa kale oo ay sheegeen in mas-uuliyiinta warbixintan daabacday ay dafreen xaqiiqda dagaalka ka socda ukraine oo ay isbarbar dhigeen labada dhinac ee dagaalamaya halka ruushku yahay dagaal ooge ukrainena lagu soo duulay sida lagu sheegay wakaalada wararka royters warbixintan ayaa si weyn looga baahiyey warbaahinta ruushka iyadoo oo lagu micnaynayo in ciidamada ruushku beegsadaan oo keliya goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada ukraine ururka amnesty international ayaa ku adkaystay warbixinta ay daamaceen iyagoo oo sheegay inay ciidamada ukraine jabiyeen xeerarka u yaala shuruucda caalamiga ah iyagoo oo sheegay inay warbixinta ay daabaceen ay ku saleeyeen xaqiiq ay ku soo ururiyeen baaritaan baaxad leh oo ay sameeyeen ururka amnesty ayaa sheegay inay dhaleecaynayaan duulaanka ruushka ku qaaday ukraine laakiin ay iftiiminayaan marka ay kiyev ku kacdo xadgudub hadalladan haddaba ka soo yeeray diblomaasiyiinta reer galbeedka gaar ahaan britain iyo maraykanka saameyn ma ku yeelanayaan shaqada uu qabto ururka amnesty international su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalkan britain cabdixaafid ee saameyn way ku yeelanaysaa sababtoo ah hay-addani oo looga bartay si dhexdhexaada oo madax bannaan in ay u gudbiso warbixinadeeda ku saabsan tacadigeeda loogiisa xuquuqul insaanka dhaawac baa kasoo gaaraya maadaama dowladaha reer galbeedka ah ay dureen laakiin sida ay ku adkeysatay haweeneyda madaxa u ah hay-addan agnes kalamaan waxay sheegtay in aynan u jixinjixinin una bedeli doonin qaabkii looga bartay ay u shaqeyn jireen dhexdhexaadka marka ay tacadiye ka yimaadaan dhanka ruushkana way ka warbixiyaan marka ay dacatiye ka yimaadaan dhanka ukrainena way ka warbixinayaan xaqiiqadana waxba kama bedeleysa ayay tiri marka hadda ka hor hay-adda human right watch report ay ka keentay ethiopia sanade hore oo ahayd in lagu soo eedeeyey nidaamkii markaa meesha ka jiray xilligii mala zanaawi in deeqda reer galbeedka ay siiyaan ethoobiya loo adeegsanayo la siyaasadeeyey oo ama shucuubta ama qowmiyadaha dowladda taabacsanna ee la siin jiray kuwa kasoo horjeedana la gaajaysiin jiray eedaasi marka uu safiirka yiri ethoobiya u fadhiyey brussels uu inkiray arrinkaas oo uu yiri cisbitaallo wadooyin iyo waxbarashaan wax ku qabanay hay-addii human right watch waxaa la faray in ay dib usoo ugu noqoto warbixinteedii haddana wixii oo kale ayay ukrain iyo ka socdaa muxuu ahay ruushka arrimahoodii marka waa aalad aada moodo in reer galbeedka ay marba dhankii ayaga ka khuseeyo ay u isticmaalaan dhankii kasoo horjeedo oy ku dhalishana ku cambaareeyaan warbixinta ka soo baxday ururka amnesty international waxaa kaleoo lagu sheegay inay ku howlan yihiin baaritaan ku saabsan xadgudubyada shuruucda dagaalka ee ruushka ku kacay laakiinse bay yidhaahdeen waxaanu aaminsannahay inay muhiim tahay inaanu uga warbixinno dagaalka si aan eex lahayn in la qariyo xadgudubyada labada dhinac ee dagaalamaya ku kacaan ma noqonayso warbixin macno leh oo ku aadan xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay madaxii ururka amnesty international ee dalka ukraine ayaa jimcihiis casishay kadib warbixintu markii ay soo baxday waxa aanay sheegtay inay marar badan ururku iska indha tiray cabasho ay doonaysay inay ku muujiso warbixintan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
hagaaga dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa idin soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownaya dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa toddobaadka shaaciyey liiska golaha wasiirada ee xukuumaddiisa oo ugu magacdaray xukuumadda dan qaran kuwaas oo ka kooban wasiir wasiiru dowle iyo wasiir ku-xigeen dhismaha golaha wasiiradan ayaa wakhti dheer iyo wadatashi adag qaatay waxaa ka muuqda rag cusub iyo kuwo muddo kusoo jiray siyaasadda dhanka wasaaradaha waxaa ka muuqda wasaarado la burburiyey iyo kuwo la isa saaray xukuumadda uu magacaabay xamse ayaa waxaa ku jira wasiirka awqaafta iyo diinta mukhtaar roobow oo horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab islamarkaana muddo ka badan saddex san iyo bar u xirnaa dowladda federaalka tan iyo bishii disembar ee laba kun iyo siddeed iyo tobankii roobow ayaa waxaa xilligaasi laga soo xiray magaalada baydhabo kadib markii dowladda soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed xiritaankiisa ayaa waxaa ka dhashay gacanka hadal keenay inay magaalada baydhabo ku dhintaan dad ka badan toban qof haddaba magacaabista golaha wasiirada cusub iyo shaqada hortaalla ayaa wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista heritage kuna sugan magaalada muqdisho
magacyada ka sokow xelalka wasaaraduhu kama duwana wasaaradihii hore wasaarada cusub hadda ma muuqdaan dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasaddana muddo ku jiray inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan runtiina waxaad moodaa siduu ra-isul wasaaruhu yiri xukuumad dan qaran in dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaayo qaanuun kala duwan oo siyaasiyeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamid a guud ahaanna inay xildhibaanadu u badan yihiin meesha dadka hadda cusub oo la magac dhabayna waxaa kamid a dee mukhtaar rogow oo runtii karta qofka ama igu cusub saad aduba carrabaatay waxaa kamid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey mukhtaar robow cali abumansuur oo hore uga tirsanaa saynu ka warqabnay ururka al-shabaab sideed u aragtaa in mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladan cusub qeyb ka noqdo
runtii mukhtaar iska qabashada shabaabka ama soo kabdashada dadkii shabaabka ahaayo isagoo kala ahaa ama uu yaqaanay haddii taas looga qeyb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah waa dhici karta halkaas in maaragta dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyaan ninkii ugu horreeyey oo shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo xil loo dhiibana ma ahan marka asaga xoogaha un firidii dowladda u xirnaa baa dhici karta in hadda ay gooni ku noqoto markii horena dee tartar habeegay inuu galo oo tartarkii laga leexiyey dadka qaarkiisna dee dadka shabaabka dhibaatadii u geysteen uu markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen waxaa dhici karta weli inay ukutaaladaas qabaan marka isagana waa un looga baahan yahay de in uu arrintaas dadkaas si u qancin lahaa ama u kasban lahaa uu ka fikaro dadka hadda isaga ka filay inuu wax kusoo kordhin hayeen haddee halkaasna culays baa ka saaran marka dadka haafna waxaa dhici karta inay kawada shakatan yihiin ama caqdad u qabaan haafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan labada halkudhig ee uu ra-iisul wasaaruhu sheegay xukuumadan qaran madaxweynuhu yihi soomaaliya heshiisa dulinana heshiis laha ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo weliba xubnaha wejiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka midha dhalin lahaa amaba gaarsiin lahaa dowladda ra-iisul wasaaruhu intuusa wasaare noqon ka hor wareysi u bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha siduu jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay marka runtii waxaad moodaa inuu aada isugu dayay inuu sababdii kala duwanaa baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarka lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanka u ansixiyo u noqoto haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badanoo aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadiya oo maadiyooda baa ka buuxa oo intaan garanayo dadooda master degree haystabaa bay ka bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday wasiiro soo noqday waana dad hadda kasoo joogsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay runtii siyaasadda aada loogu kala aragduwanaayo aada loo kala fogaaday ogna in dadka soomaaliyeed waxay sida hayaana ay ballaaran tahay isha lagu hayana ay weyn tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna hadda rag isku xisbigay ahaayeen rag badan oo saaxiibadood ahna runtii way ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan marka madaxweyne iyo rwasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta waxaad moodaa hakarasha imaan iyo iyo inkaar kale inay khibrad ku qabtaana leeyihiin aqoonna leeyihiin isla socoshana ay ka muuqan karto oo marka runtii waa dad laga fili karo inay shaqada u taaleen og yihiin waktiga u yaaleen inuu yar yahay fahamsan yihiin marka waa un waa un dad isyaqaana shaqadana yaqaana
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo u waramayey wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwa dhinaca kale dalka talyaaniga ayaa waxaa toddobaadkan ku geeriyooday saxafiga rugcadaaga ahaa ee cali muuse cabdi kadib markii uu xanuunku soo booday cali muuse ayaa horey uga soo shaqeeyey hay-ado warbaahineed oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wakaaladda wararka a f b ansa iyo b b c haaruun macruuf ayaa geerida cali muuse iyo qofka uu ahaa weydiiyey xasan bariise oo ay horey usoo wada shaqeeyeen cali muuse
cali muuse cabdi waxaanu isbaranay isla markii dowladdeeniyo dhexe ee soomaaliyeed ay burburtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii xilligaasoo aanu ka wada shaqaynaynay joornaalkii ugu horreeyey af soomaali ku soo baxa ee madax bannaan oo aan anigu lahaa oo la dhihi jiray shabelle press halkaasaanu ka wada shaqayn jirnay aad baanu saaxiib u ahayn nin halxirin badan leh ayuu ahaa ilaahay jannadii ha ka waraabiya ummadda soomaaliyeedna waan uga tacsiinayaa iyo xaaskiisa ugu horreyn ikraan iyo carruurtiisa iyo dhammaan bahda warfaafinta cali muuse cabdi wuxuu ahaa nin aan ku tilmaami karo oo isagoo kale u ahaa aan dhihi kara xataa ma jiro firfircoonida ku jirtay xoogga shaqo uu u hayay cali muuse cabdi wuxuu ahaa xataa weriyaasha waxaa lagu sheegaa moogtaha intooda badan inay balwad leeyihiin ama qaad xumaan ama gaari cadaan ama wax kala sameeyaanba cali muuse cabdi wuxuu ahaa nin shaqada keliya u gacan banaan oon wax balwada haba yaraatee lahayn raashinkiina wuxuuna un mooyaane marka cali muuse cabdi ilaahay jannadii ha ka waraabiyo wuxuu ahaa saaxiib aad iyo aad miigu weyn waa gartay cali muuse sidaa sheegtay nin weriyaha qiimo badan buu ahaa horaantii sagaashameeyadii ayaan aniga laftigeyga isbaranay wuxuu usoo shaqeeyey wakaaladda wararka ee amsa wuxuu shaqeeyey b b c markii ugu dambeysay a f b buu magaalada muqdisho uga shaqaynayey maxaad ku xusuusataa shaqooyinkii xusuusta lahaa ee aada wada qabateen
shaqooyinka xusuusta laha aanu wada qabanay adigoo waataad la socoto waataan xafiis ku wada lahayn meesha la yidhaahda number afar oo aanu wada shaqayn jirna waxyaabaha uu iiga yaabin jiray waxaa ka mid ahaa masalan nin talyaaniya oo lagu afduubay goboladaasi bari oo muxuu ahaaye meel inta la geliyey rowd ahoo oo lagu qarinayo ayuu xataa ka warqabiw noo sheegay ninkaasaa la afduuba meeshaasaa lagu hayaa markaasaa na idahayay anugu war meesha isgaarsiinba ma jirte sideed ku ogaatay wuxuu ahaa nin dadka soomaaliyeed aqoonta u lahaa iyo dalka soomaaliyeed aqoonta u lahaa u lahaa aanban ogeynba xataa cid aan la simi karo masalan ma jirin nin soomaaliyeed oo sodomeeyo da'da ahba soo gaaray oo uusan aqoonin ama waalidkiisa aqoonin ama xaasaskooda aqoonin xataa ma jirin waa mararkaanu tiraahdo soomaalidu waa dad yar mar haddiiba hal nin oo wada yaqaanaa la helaya
kaasi waxa uu ahaa xasan bariise oo u warramayay haaruun macruuf dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
xagaaga halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha sidii aad inooga barateen ee caadada inoo ahayd toddobaadkan waxaan idinkugu haynaa warqadihii aad inoo soo dirteen ee isugu jiray aroosyada dhalashooyinka iyo salaamaha iyo heese aanan kala dhicin oo aan idinkugu darnay ibraahim xasan garbey daandurey oo dhankayga midig fadhiya aan ka codsado inuu inoo soo qabto dhambaalka ugu horreeya ibraahim dhambaalka nuur wuxuu naga soo gaaray aabba nuur jimcaale hooyo xaliimo diriir hidaayo nuur safiir nuur axmed nuur hodan nuur ikraan nuur ashraf nuur maryamo nuur cabdifataax nuur iyo maxamed nuur iyo luul nuur habaryar faadumo axmed iyo abti cumar iyo carruurtooda dhammaanna waxay jeclihiin inay taanay dhalasho gaarsiiyaan ayaa nuur jimcaale iyo liibaan yuusuf afrax oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey axmed nuur waxaay leeyihiin allah ka dhiigkiisoo weynaado oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay aamin ayaan ana u raaciyey dhambaalka dhankayga ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah axmed daahir cali cabdixaliin daahir cali iyo yuusuf daahir cali aamine daahir cali iyo jaadiya daahir cali saliima daahir cali iyo taajo daahir cali maxamed xikame daahir iyo anise xikame daahir ramle xikame daahir zakariya axmed daahir iyo maxmuud axmed daahir luqmaan axmed daahir cabdiqani axmed daahir iyo ayaad maxamed aadan cabdulqaadir ibraahim arow iyo khaalid aadan ibraahim cabdinaasir jacfar sheekh iyo cabdikhaaliq macalim cali iyo cabdiraxiim xasan cali dhammaan reer daahir cali iyo asxaab fara badan waxay tahaniyad aroos oo waxaanay halkani uga dirayaan lamaanaha kale ah xikame daahir iyo asma xasan maxamuud oo ku aqalgalay deegaanka ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba allaha idinkala siiyo aamiin waa hagaag ee dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa ibraahim uu noo soo qabo heesta koowaad ee dhegeystayaashan u ciyaareen waa maalmaha qaaqaadaya xasan aadan samatar
maalmaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad waayo cashaqu ka muuqday maalmaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad wahayuhu cashaqu ka muqday marban sida mayraan muddo aamusayo isha mirigka siiya marbaan sida mayraan muddo aamusayo isha mirigka siiya mar waxaan idhaahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegay maraasaarka ciida yamaali jiray mar waxaan idhaahdaa siday tahay marxurad geel cilmii mawdku kala tegay maqaarsaarka ciida yamaali jiray mar baan mawjadahani dhexdoodo muuqayga la arka laakiinsan maqanahay mar baan mawjadahani muqayga la arka laakiinsan maqanahay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray mahuraan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqaan hayan maanta ka hurow mahdigaanku igu dhici hayan maanta ka hurow mahdigaanku igu hayan maanta ka hurow mahdigaanku igu dhici hayan maanta ka hurow Thank you. مسروقة قديوك مدعو يحيي وعمري ديباك عاشقا مطيعي ويا مسروقة حديوكا مدو يهي وأمري دباب عشقك مطيعي مربان مدن تعيدا عزوي يا مهوبي مرتدي يا مربان مدن تعيدا عزوي يا مهوبي مرتدي يا مروحة إله دارك نفسي سوي ماري ديبارتي ينتلو استيسي مخشنة تستقبلو مروحان إلى حدادك نفسي سوي ما أريد بارتي يمشيو استيكي محشنا إسكابلو مربان مالها بينك
dhamaalka nuur wuxuu naga soo gaaray hooyo suleer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo saare xasan baaruud iyo qoyskeeda abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo dhammaanba qoyska reer xasan baaruud iyo reer xasan cawad waxaana ay tahniid wadajira gaarsiinayaan cali axmed xaaji jaamac cali afgooye iyo xamde cabdi xasan oo gabar ay ugu dhalatay tuulada shimbiraale oo ka tirsan degmada gashaamo gabadhaas waxaa loo bixiyey faadumo mushtaaq waxaana ay leeyihiin allah ka dhigay kii soo weynaata oo dalkeeda dadkeeda waxtarta aamin ayaa la dhahay aamiin ayaan ana leeyahay daandureeyo waxaan hayaa eh, hambalyo dhalasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah aabba faysal muxiidiin xasan waa ku salaamayey abdi faysal waxaa kaloo diraya hooyo taliso nuur iyo muxiidiin faysal muxiidiin iyo xaaskiisa kifaaye iyo carruurtooda muna faysal muxiidiin iyo cabdulcasiis faysal muxiidiin maryam faysal muxiidiin dhammaan reer faysal muxiidiin xasan oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan abuukar faysal muxiidiin iyo xaaskiisa shamse maxamed muuse oo uu wiil ugu dhashay toddobaadkan magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey faysal faysal waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhamaalkana waxaa uu noogu yimid maxamed caseyr xareed cubayd xuseen ciye aadan faarax farasleh cabdifataax xuseen ciye iyo faarax gaambiye cilmi iyo jaamac cabdi daahir mawliid cusmaan faarax nimcaan ismaaciil cali iyo cabdi ibraahim yaasiin cabduqaadir mukhtaar macalin leyla xuseen leylo xuseen ciye xaawo cabdi kulmiye luul geele nuur dhammaanna waxay hambali u dirayaan caseyr xareed wacays iyo raxmo muuse oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaanay leeyihiin arooskin allaha ka dhiga mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay hambalyo aroos ayaa gacanteedii ku soo dhacday waxayna naga soo gaartay hooye sacdiye xirse xaashi iyo abaayo luul kaboole xaawo kaboole iyo xaliimo kaboole cabdirasaaq kaboole ugaaso kaboole ubax daahir dirto xaajigeeda wasiir cabdiraxmaan yuusuf alcadaale iyo carruurtooda dhammaan reer cabdulaahi maxamuud dhegey iyo reer xaashi dhagacadde oo kala jooga dunida daafaheeda sida maraykanka kanada u k sweden iyo soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed cabdulaahi kaboole iyo aamine maxamed caydiid oo arooskooda uu ka dhacay waddanka yuganda isku waara oo ubad khayr qaba kala hela ayaan annagana idin leenahay markaana dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heesta lamaane isdoortay waxaa ku luuqaynaya fanaanka mursal muuse
dadkuba waa laba labee labaatiin kaalin galay lamaanaysdoortayoo kaliya labaatiin lamaanaysdoortayoo kaliya labaatiin dadkuba waa laba labee labaatiin kaalin galay lamaanaysdoortayoo kaliya labaatiin lamaanaysdoortayoo kaliya labaatiin qof iyo labtaatiino midaad labtana ka tiin labaan kala marmiyo la tiirtiirbaatiin labaan kala marmiyo lafiyaki baatihi lofiyo lobatihiino midaad laabtana ka tiin labaan kala marmiyo lafiyakiir baatihi labaan kala marmiyo lafiyakiir baatihi allow farxadaan lumaynin libaanaan kana gu'aynin eebow labnaan ba'aynin nolosha kuladaan adduunka ubadku waa lama huraane eebow labalabow siinin ismaaciil iyo xaliimo allow labalabow siinin allow farxadaan lumaynin libaanaan kala gu'aynin eebow labnaan ba'aynin nolosha kuladaan adduunka ubadku waa lama huraane eebow labalabow siinin ismaaciil iyo xaliimo allow labalabow siinin dadkuba waa lexe jeclee maxaa lidinkaal dhexdiina laxaw gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya laxaw gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya dadkuba waa lexe jeclee maxaa lidinkaal dhexdiina laxaw gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya laxaw gaariyo dareen ayaa isukiin ladhaaya ruushada laabteedii baad idinku isu leedihiin loodkii kalgacaylka iyo ladii xubdhigaatihiin loodkii kalgacaylkayo ladii xubdigaatihiin ruushada laabteedii baad idinku isu leedihiin loodkii kalgacaylkayo ladii xubdigaatihiin loodkii kalgacaylkayo ladii xubdigaatihiin allow farxadaan lumaynin libaanaan kala gu'aynin eebow labnaan ba'aynin nolosha kuladaan adduunka ubadku waa lama huraane eebow labalabow siinin ismaaciil iyo xaliimo allow labalabow siinin
waxaa dhambal uu naga soo gaaray hooyo dahabo ibraahim xayle iyo faysal muxudiin xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa shariifa muxudiin xasan iyo saygeeda maxamed iyo carruurtooda axmed muxudiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina iyo carruurtooda jawaahir muxudiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo carruurtooda sacdiya muxudiin xasan iyo carruurteeda cabdallah cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo carruurtooda cali muxudiin xasan iyo xaaskiisa muna iyo carruurtooda fadxiye muxudiin xasan iyo xuseen muxudiin xasan iyo xaaskiisa faylon xasan muxudiin xasan iyo carruurtiisa iyo cabdiqaadir muxudiin xasan iyo cumar muxudiin xasan iyo maryam muxudiin xasan iyo odageeda nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo carruurtooda dhammaan reer muxudiin xasan gaafow oo wada jira waxa ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan abuukar faysal muxudiin iyo xaaskiisa shamse maxamed muuse oo wiil ugu dhashay toddobaadkan magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey faysal waxaan leenaha allah ka dhiga kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara dhambaal kale nuur noo soo qabo aamiin ayaana u raaciyey waxaa nahayaa dhambaal aroos oo naga soo gaaray reer cumar yuusuf ilyaas cumar yuusuf khadar cumar yuusuf zakariye waxaa kaloo ku jira sudays muuna maal ramla fatxa cumar yuusuf iyo hinda tufaax cabdulaahi xaliimo raxme maxamed yuusuf nuure iyo xasan maxamed yuusuf dhammaan reer maxamed yuusuf oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan arooska iyo aroosadda waa kuwee waa khadar axmed xaashi iyo fatxe maxamed daahir oo arooskooda uu ka dhacay degmada araarso ee deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya isku waara ayaana leenahay aamiin
waa tahay haddii aan heestaasi intaasi kaga gudubno dhambaaladii aad inoo soo dirteen markaanaan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah aabbe axmed firdhiye iyo xaaskiisa hooyesaare axmed sheekh iyo carruurtooda faadumo cabdi sheekh iyo saygeeda aweys iyo carruurtooda maryam cabdi saciid iyo saygeeda ridwaan iyo carruurtooda faadumo axmed sheekh iyo wiilkeeda saciid tahliil cabdiraxi waa cabdikariim axmed sheekh canab axmed sheekh iyo asxaab kale oo aad u fara badan oo kala joogay u k u s a canada sweden turkiga kenya uganda iyo soomaaliya iyo meelo kale oo badan waxay tahaniyada aroos ay u dirayaan maxamed taabid iyo aamine axmed firdhiye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaan leenahay maxamed iyo aamin ha noqdeen kuwii isku waara oo wada khayr qaba alle uu kala siiyo aamiin waxaa dhambaal uu noogu yimid ilyaas cumar yuusuf iyo khadar cumar yuusuf iyo zakariya cumar yuusuf sudays cumar yuusuf muna cumar yuusuf iyo amaal cumar yuusuf rablo cumar yuusuf iyo fatxa cumar yuusuf iyo hinto cumar yuusuf iyo tufaax cumar yuusuf iyo cabdulaahi xaashi yuusuf xaliimo xaashi yuusuf raxmo maxamed yuusuf iyo nuura maxamed yuusuf iyo xasan maxamed yuusuf cabdi axmed xaashi maxamed axmed xaashi cabdifataax qorane cumar iyo khadar sheekh daahir daahir cabdulaahi ismaaciil iyo xariir bashiir dhammaantoodna waxay hambali u dirayaan khadar axmed xaashi iyo fatxa maxamed daahir oo arooskoodu uu ka qabsoomay ararso dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqeeyay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir doctor maxamed yuusuf ow cali culimo doctor ibraahim suldaan cabdiraxmaan iyo injineer maxamuud maxamed ciise dekriye iyo injineer sacad muuse bashiir injineer maxamed cabdulqaadir barre iyo injineer axmed jibriil cabdi ciro axmed daa'uud ismaaciil dhako iyo faysal maxamed maxamuud heeryo farxaan cali yoonis oo laguna neso gacmo weyne iyo jaamac maxamed jaamac gacmo dheere cabdiraxmaan ismaaciil ciise cabdu iyo maxamed maxamuud indhabuur cabdi xakiim jaamac huruuf iyo cabdiraxiim alxaaji boodhari dadka kale ee ku jira dhambaalkana waxaa ka mid ah cabdirasaaq xuseen yuusuf iyo cabdinaasir aadan yuusuf cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare iyo saciid xasan xaashi xintar idriis cabdi aadam iyo mustafa salebaan maxamed faysal cabdi aadan axmed deeq maxamed madar iyo madar cabdi madar siciid warmahaye iyo mustafa maxamed xasan xasan sheekh maxamed mukhtaar maxamed muumin khaalid xaaji aadam iyo xildhibaan siciid jaamac cali fahmi cumar xasan iyo dhammaan dhallinyaradii iyo aqoonyahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan saaxiibkood maxamed xaaji cabdulaahi cudda iyo faadumo maxamuud xasan oo labadii bishan agoost sanadkan labada kun labaiyo labaatanka meherkooda uu ka qabsoomay magaalada oslo ee dalka norway arooskana soo dedejiya ayaan idin leenahay saaxiibayaal isku waara ubada khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijka ku soo xiri doonna haddii aan dhegaystayaal idiin soo qabanno waa heesta gurye sama waxaana ku luqaynaya fanaaniinta maxamed suleymaan tubeec iyo faadumo cabdulaahi maande iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
garashiyo wanaag gudubtay gacal iyo xigaal gudubtay gedkii jacaylka ahaa guntibaad ka tagtay gedkii jacaylka ahaa guntibaad ka tagtay gediruna lahaayo gurya samaa lahaayo gediruna lahaayo gabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba beaano garagka noqone dabsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba gayaano saskarata noqone saskarata noqone
hagaaga idaacaddeenii galabtii wararka v o a waxaa ugu dambeeyey barnaamijkaasi hambaliyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedanayay nuur xasan nuur nuur bukhaari aan ogaa ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
kadmayo daraada gohayo olole kadmayo daraada gohayo olole gargar wacan allahay baratan dabtan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba gayaano sakarata noqone sakarata noqone